haatanna waqooyi bari kenya mashaariic bilaash ah ama ballacag la'aan ah oo qalino loogu samaynayo carruurta faruuranaya kuwa qaba cudurrada indhaha ayaa koox dhakhaatiirihi ay ka bilaabeen gobolka waqooyi bari ee kenya wariyaha v o eda xeryaha dhadhaab axmed nuur cabdulaahi yogol ayaa mashruucaasi ka waraystay cali bashiir maxamed oo ah maamulaha hay-adda safe surgical aid oo ah hay-adda fulinaysa mashruucan
bilawgii markaan bilownay ilaa hadda dhowr qalin baan samaynay oy ugu badan tahay indhafiiqa ilaa kun iyo lix boqol aan oo indhafiiqaan samaynay waxaan ka samaynay magaalada wajeer mandheera dadaab masalani marka maantadan kula hadlayo waxaan joognaa magaalada wajeer waxaana u imaanay inaan carruurta yaryar indhaha u qalno iyo kuwa faruuran usbuucaan soo dhaafayna ayaan imaanay konton carruur ayaan indhaha u samaynay oo u baahnaa qaliinka kala duwan oo carruurta yani cudurada indhaha saameeyo carruurta saakidanna waxaan bilownay inaan ilmaha faruuran aan ayagana u samayno qaliin oo dhoolacadayntoodii aan kusoo celino oo ilmihii maxaa yeelay ciliga yar markuu faruuran yahay hadduu saa ku weynaado dhibaatooyin kale fara badan oo maskaxiyan bay u keenaysaa dadkuu la degnaa way takoorayaan marka waxbarashadiisa hoos bay udhacaysaa selfstibkiisa hoos buu udhacayaa marka in laga gaaro oo markay yar yihiin qaliinka loo sameeya ayaa muhiima marka cali maxaa idinku dhaliyey in mashaariicdan isugu jirta in dhafiiqitaanka iyo sidoo kale u hogaajinta dhanka furuurta ama bishimaha carruurta waan ka jawaab waan ka jawaabi doonaa annaga horta medical campi ugu horreeyey waxau ahaa qaliinka la xiriira arrimaha dumarka fistulaga uterine prolabs waxa loo yidhaahdo oo binka kasoo dhacaya dumarka iyo gabdhaha sixun loo goday oon yani hataa aan guursan karin oo u baahan qaliin waxyaalaha noocaas ayaan ku bilownay marka annagana xad ma lihin waxaa nagu dhaliyay arrintan horta gobolka aan kasoo jeedna waqooyi bari siduu u bilowday dowlad goboleedka oo ismaamulka waxaa waxaa dhacday sectorkii la yarada caafimaadka in loo looga dhigay mas-uuliyadda dowlad goboleedaha oo laga soo qaaday dowladda central government oo nairobi headquarter ku ahaa oo haddana mas-uuliyad weyn loo dhiibay marka dad u baahan garab in loo noqdo qof walba oo garab u noqon kara annagana maadaama aan ahnay dhalinyaro iyo professionals kasoo jeeda dhulkii waxaan aragnay in dadka ay aada uga dhiban yihiin arrimaha caafimaadka marka dhibka darteed ayaa waan is abaabulnay hay-adan baa asaasnay dad kaloo caawimaad bixiya ayaan iskaashanay saas baan halkan u imaanay marka baahidana aad bay u badan tahay waxaan anaga wadna ma aha laakiin inta tabarteena waan dadaalaynaa wixii intaan caawin karna waan caawinaynaa dadka waxay kasoo safraayeen ilaa saddex boqol oo kilomitr inay wajeer imaadaan marmarka qaar meeshay joogaan aan ugu tagnaa laakiin inta badan magaalooyinka waaweyn waxaan ugu samaynayna tiyatarada ama qalabkii loo baahnaa ama isbitaalkii wixii lagama helaayo baadiyaha marka dadka in magaalada imaada la dhahaa ayay danta ku qasbaysaa dadka qaar oo magaalooyinka imaanayo oo soo raadsanaya qalinkan freega ah balaashka ah xataa magaalada meel ay ka degaan ma hayaan marka marmar dadka waxay nagu qasbaysaa shaksiyada qaar inaan caawino oo meel la dejiyo ilaa ay dhakhaatiirta iyo waxaan ay uga dhammaanayaan marka niyo horta dhibka aad buu u badan yahay laakiin inta tabarteena waan dadaalayna insha allah marka cali maxay idinku qaadatay idinkoo dhalinyaro ah inaad mashruucan dhanka caafimaadka ee qaybahaad ka dhawaajisay aad ka hirgelisaan gobolka waqooyi bari waxaad sheegtay in wajeer mandheera iyo sidoo kale ismaamulka gaarisa aad mashaariicdan indhafiiqida iyo sidoo kale hagaajinta dhanka bishimaha ee carruurta aad aad hirgeliseen welina aad wadaan horta waxay nagu qaadatay sabar waa hadda arrintan waa arrin oo mar hore aan ra'yi ahaan nagu dhalatay laakiin ra'yigii in loo bedelo action oo hay-adii la diwaangeliyo waqti bay nagu qaadatay maxaa yeelay haddana horta lacag lacag badan aad u baahan tahay inaad takhaatiir soo abuubisho oo halkan la keeno daawooyin lasoo gada qalabkii kale lasoo gada lacag bay u baahan tahay laakiin alxamdulilah ilaah baa wada noo furay dad kaloo sadaqa la baxaya ayaa jira hay-adooyin kale a waxaa jira oo dhulka aan garanaynin oo qarashkii iyo wixii ayaga hayaan annagana maadaama aan fahamsannahay baahida dadka iyo dhulka iyo luuqadda iyo dinta iyo wax walba ayagii marka annaga ayaa u qabana laakiin lacagta ayagaa la baxa maxaa yeelay dadka hadda annaga garabka noo noqday oo na qarash geliyey gaaliyi muslim oo isugu jiraan inta badan waxay nagala soo xiriiraan internetka shakaanku ugu horeeya markaan samaynay oo qad baraha bulshada aan gelinay shaqada wanaagsan oo laga soo daayey telefishinada ayay ka arkeen dadka qaar ayaa saa nagula soo xiriiray haddana mashruuca waa sii ballaarinay waxaan rabnaa ilaa laba boqol iyo konton caruur inaa oo furuuran inaan qaliin bilaasha u samayno sanadka intuu dhammaanin ilaa laba kun oo qof oo indhafiiq u baahan inaan u samayno saddex boqol iyo lixdan cunug oo qaxootiga joogaanna way jiraan oo na sugaaya oo hadda markaan kaabka wajeer aan dhammayno waxaan u soconaa qaxootiga ayagana u baahan yihiin waxaa loo yaqaano e n t e n t waa ear nose and throat ama sanka maxaa la yidhahdaa dhagaha iyo sanka iyo dhunta intaba ka dhiban yihiin waxay qaliin bay u baahan yihiin qumankooda iyo waxaba xanuun baa ka haayo marka qaxootigana dhib gooni baa haysta maxaa yeelay hadday awoodaan hataa in ay kharashkay la bixi karaan shuruucda waddanka u yeelaaya waxay tahay haddii ay emergency oo daruuri ay ahayn qofka inaan loo ogoleen inuu company kasoo baxa marka waxayna horaynin in looga tago oo takhaatiirtii meeshay joogaan looga geeyo marka mashruuc aad balaaran anaga naftirkeena oo shaqaalo dowlad baan ahnay wakti yar baan kasoo qaadanaa dad full time oo shaqadan ku jira ma nihin laakiin insha allah inta tabarteena waa dadaalaynaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa cali bashiir maxamed maamulaha hay-adda safe surgical aid oo ah hay-ad fulisay mashruuc qaliino dhinaca indhaha ah iyo dhinaca faruuryaha kana fulisay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa uu warramayay wariyaha b o e da axmed nuur cabdulaahi yogol